asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhagaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuu muxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلى بصرة مضيئة إبداعها ينسى سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaana wanaagsan ikhyaare ay ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo ah barnaamij toddobaadle ah oo maalin walba oo jimco ahaadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus mowduuca toddobaadkan aan barnaamijka ku soo qaadan doonno waa khayraadka dahabka ee ay soomaaliya leedahay wakhtilxaadirkan la joogo dahabka soomaaliya ma laga faa'iidaystaa mise jiraan warshado dahabka soo saara sababta qiimaha dahabka uu sare ugu sii kacayo iyo macluumaadyo badan oo dahabka ku saabsanba barnaamijka ayaad maanta kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga ee andalus ay ku leedahay wilaayaadka iyo baraha aan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag dahabku waa nooc ka mid ah macaadinta oo midabkiisu jaalle ama huruud yahay waa elementi kimikal ah oo astaantiisu tahay e u oo laga soo gaabiyey kelimadda arom ee laatiiniga ah una dhiganta alfajrulmuta'alliq ama oogta waaberka qiimaha dahabka wakhtilxaadirkan la joogo wuxuu suuqyada caalamigu ka joogaa siddeetan dollar halkiisii garaam dahabka atomig lambarkiisu waa sagaal iyo toddobaatan ma ahan sida yuraniyamta elementi sumaysan oo u baahan in laga gaashaanto marka la adeegsanayo wuxuu u diyaarsan yahay in lagu isticmaalo cimilo kasta qabow daran iyo kuleel daran intuba waa mid ka mid ah macaadinta ugu qaalisan adduunka wuxuuna ku abtirsadaa sulaalada birta nooca transitionalka loo yaqaano waxayna isku qabiil yihiin qalinka waa macdin aad u jilcisan oo haddii halkiisa unso ama uqiyad ama kaarad oo dahab boqol garaam ah silig ama fiilo ahaan loo beddelo uu gaarayo dhirirkiisu konton mayl ama koob iyo siddeetan kilomitir dhanka kale haddii la fidyana wuxuu dabooli karaa ilaa boqol mitir oo isku wareeg ah haddaba taariikhda dahabka ee caalamka heerarka uu soo maray goorta in lacag ahaan loo adeegsado ay bilaabatay kaalinta ballaaran ee uu kaga jiro dhaqaalaha dunida waxyaabaha loo adeegsado marka la soo saaro iyo sababta mar waliba uu qiimihiisu sare ugu sii kacayo dowladaha ugu badan ee soo saara dahabka kuwa iibsada kuwa haysta keedadka ugu badan afrika marka la joogo dalalka safka hore kaga jira soo saaristiisa iyo macluumaad waafi ah oo dahabka ku saabsanba waxaad ku dhegaysan doontaan warbixintan soo socota oo uu soo jeedinayo walaalkeen faysal mahadda dahabka waxaa lagu tiriyaa inuu yahay elementiyadii ugu horeeyey ee uu insaanku ikhtishaafay xidhiirka ka dhexeeya dahabka iyo insaankuna waa mid aad u qoto dheer mu'ariqiinta qaar waxay sheegayaan in markii ugu horeysay ee dahabka la soo saaray ay ahayd saddex kun iyo afar boqol oo sano ka hor dhalashadii nebi ciise calayhisalaam qoladii ugu horeysay ee soo saartana waxaa lagu sheegay boqortooyadii faraacinada ee ka talin jirtay dhulka hadda loo yaqaano masar bilowgii hore faraacinadu waxay dahabka u isticmaaleen in dadka ka geeriyooda ay naxash uga dhigaan kadibna waxaa ku xigay in laga dhigo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan hase ahaatee markii ugu horeysay oo lacag ahaan loo isticmaalay waxay ahayd dabayaaqadii qarnigii toddobaad ee miilaadiga ka hor waxaana soo saaray boqortooyadii liidiyiinta oo ka talin jirtay halka ay hadda dhacaan turkiga iyo gariiga iyo meesha loo yaqaano aasiya assuqra sidoo kale xadaaradihii hore iyo casriganba dahabka waxaa loo adeegsadaa in lagu qurxiyo qasriyada dowladaha waaweyn ee caalamka iyo macaabidda diimaha galada mushrikiinta ah sidoo kale xadaaradihii hore dahabka lacag ahaan ayay u isticmaali jireen wuxuuna adeegsiga dahabka ee lacag ahaanta uu soo gaaray sannadkii kun iyo siddeed boqol quruuntii hore ilaa casriganba haysashada qadar badan oo dahab ah waxay ka dhigan tahay ama caddayn u tahay hodantinimada qofka wakhti xaadirkan la joogo dowladaha caalamka ma kaydsadaan lacagahooda warqadaha ah ee waxay kaydsadaan dahabka isaga ayaa sidoo kale lagu qiimeeyaa awoodda dhaqaale ee dowladaha dahabka waxaa kaloo lagu bixiyaa deymaha caalamiga ah ee ay kala amaahdaan dowladaha iyo hay-adaha lacagta adduunka waxaa laga sameeyaa waxyaabaha ay dumar ku isku qurxiyaan dahabka caafimaad ahaan ayaa sidoo kale loo adeegsadaa waxaa lagu sameeyaa waxyaabaha elektrikalka ah iyo elektronikiska iyo sidoo kale waxyaabaha hawada loo diro ee satellaitka midabkiisa ayaa sidoo kale lagu qurxiyaa noocyo badan oo alaabta macaadiinta iyo almuniyamta ah cahdigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka laga soo tago quruxda waxaa kaloo dahabka loo adeegsan jiray lacag ahaan waxaana soo saari jiray ruumaankii bari waxaana ay ahayd lacag aad u qaali ah oo halkeedii diinaar waxaa lagu sarifi jiray toban dirham oo lacagta bershiyanka ama farrisiga ahayd qarniyo badan ayaa dahabka wax weliba lagu qiimayn jiray neefka xoolaha qiimihiisa waxaa lagu sheegi jiray dahab oo keliya balse sannadkii kun toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii markii la aasaasay maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dahabka beddelkii ay soo saarayaan lacag u dhiganta oo doolar lagu magacaabo doolar kastana uu jiro qiimo dahab ah oo u dhiganta taasoo doolarka siisay dammaanad adag halkii unso ama uuqiyad ama karaad oo dahab ah oo soddon iyo kow dhibic hal garaam ah waxaa lagu sarfi jiray lix iyo toban doolar taa ayaana markii hore doolarka ka dhigtay lacag sida dahabka oo kale kayd ahaan loo isticmaali karo hase ahaatee sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo afartii markii uu maraykanka ku jabay dagaalkii fietnaam dhaqaalihiisuna uu ku burburay dagaalkaasi ayaa waxay u baahdeen dhaqaalo dheeraad ah oo ay ku maalgeliyaan dagaalka iyo inay daabacaan doolar aad u badan oo aanay u haynin dahab badiil u ah xilligaa ayuu madaxweynihii maraykanka richard wuxuu ku dhawaaqay in wixii xilligaa ka dambeeya maraykanka aan loogu imaan doonin doolar dahab lagu beddelayo wakhtigaa ayayna kala furmeen doolarka iyo dahabka boqol iyo labaatan sano oo kaamil ah halkii karaad oo dahab ah wuxuu ahaa lix iyo toban dollar balse go'aankaasi kadib qiimo jabka doolarka ku dhacay wuxuu sababay in halkii karaad oo dahab ah uu gaaro laba kun shan boqol lixdan iyo saddex dhibic hal dollar bangiyada dhexe ee dalalka adduunka oo dhan ayaa sannadihii u dambeeyey ku dadaalayay in kaydkooda lacagta ay dahab u beddelaan si ay kalsooni u siiyaan lacagtooda warqadaha ah taas oo keentay in qiimaha dahabka uu marba marka ka dambaysa uu sare u sii kacayo dowladaha sida aadka ah u iibsanaya dahabka sannadihii la soo dhaafay waxay kale yihiin turkiga imaaraadka carabta hindiya boolan hangari kazakhistan iyo usbekistan maraykanka ayaana kaalinta koowaad kaga jira liiska dalalka ugu tunka weyn adduunka marka loo eego kaydka dahabka isagoona haysta siddeed kun boqol soddon iyo saddex dhibic afartan iyo lix tan oo dahab ah waxaana ku xiga jarmalka iyo talyaaniga sida lagu sheegay xog soddon iyo kowdii bishii disembar ee sannadkii hore laba kun iyo saddex iyo labaatan uu soo saaray golaha dahabka adduunka manjamka ama godka ugu weyn ee caalamka ee dahabka laga soo saaray saaro waa moronto oo ku yaalla waddanka usbakistan kaasi oo kaydka dahab ee ku jira lagu qiyaasayo boqol iyo konton milyuun uuqiyadood oo dahab ah wuxuuna sannad weliba soo saaraa laba milyuun uuqiyadood oo dahab ah sannadkii lasoo dhaafay qiimaha dahabka adduunka ayaa sare u kacay qiyaas dhan boqolkiiba saddex iyo toban waana sare u kacii ugu ballaarnaa tan iyo sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban xilligaas oo mar keliya uu sare u kacay boqolkiiba shan iyo toban dhibic soddon iyo saddex iyadoo loo sababeeyey hubanti la'aan soo wajahday dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka xasaradaha giyobolotikalka iyo isxulufaysiga cusub ee caalamka iyo soo ifbixidda iyo sii xoogaysashada ururka dhaqaalaha ee brikis dhaqaalyahanadu waxay sheegaan in dahabku uu yahay keyd maalgashi ah oo sannad kasta uu qiimihiisu kordho boqolkiiba toban laga soo bilaabo sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo kowdii sababta qiimaha dahabka uu sare ugu kacayo waxay dhaqaalyahanadu ku sheegeen inuu yahay badeecada keliya ee loogu baahida badan yahay caalami ahaan kaas oo ay si aadah u daneeyaan dowladaha si ay u adkaystaan booska ay dhaqaalaha caalamka kaga jiraan iyo si lacagtooda ay u noqoto mid laga heebaysto oo haymano u yeelato sidoo kale waxaa dahabka aad u iibsada ashkaasta si uu ugu noqdo kayd dhaqaale oo ay u baxsadaan marka ay timaado xaalado dhaqaale oo adag bankiga dhexe ee dalka shiinaha oo keli ah ayaa sannadkii lasoo dhaafay laba kun iyo saddex iyo labaatan iibsaday laba boqol labaatan iyo shan tan oo dahab ah waxayna biijiin haysataa kayd dahab ah oo gaaraya laba kun laba boqol soddon iyo shan tan taasoo ka dhigan qiyaastii boqolkiiba afar kaydka caalamiga ah wuxuuna shiinaha ku jiraa lambarka lixaad marka laga hadlayo liiska dalalka haysta kaydka dahabka ee ugu badan caalamka sidaa oo ay tahay shiinuhu waa dalka ugu soo saaridda badan dahabka adduunka oo dhan afrika marka laga hadlayo waddanka ugu soo saarista badan dahabka tan iyo laba kun iyo sagaal iyo toban waa dalka gaana oo dhaca galbeedka qaaradda oo sannadkii soo saara boqol konton iyo siddeed tan sida laga soo xigtay wargeeska the bloomberg news week oo inta badan ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha manjamka dahab midka ugu dheer caalamka cumqi ahaan waa mobonin oo ku yaala waddanka koonfur afrika kaasi oo dhulka hoos loo gelayo wax ka badan afar kilomitir sannad kasta hadda caalamka waxaa laga soo saaraa in ka badan saddex kun iyo saddex boqol oo tan oo dahab ah sida laga soo xigtay golaha dahabka caalamiga ah oo ah hay-ad inta badan ka shaqaysa arrimaha dahabka iyo jaangoynta qiimihiisa boqolkiiba afartan iyo shan dahabka caalamka duushiisa saaran waxaa laga dhigay mujawharaad ama waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan taasi oo ka dhigan in sagaashan iyo saddex kun oo tan oo dahab ah laga dhigay waxyaabahaasi ay dumarku isku qurxiyaan waana nisbada ugu badan ee dahabka adduunka iyadoo kaydka dahab ee bangiyada adduunka oo dhan ay gaarayaan boqolkiiba toddobiyo toban oo keliya oo u dhiganta soddon iyo afar kun oo tan aad buu u mahadsan yahay walaalkeen faysal mahad haddaba soomaaliya khayraadka u eebbe ku galladaystay dahabka miyuu ka mid yahay hadduu ka mid yahayse halkee ayuu u badan yahay inkastoo dalka soomaaliya oo idil aan laga samaynin baaris rasmi ah iyo sahan dhammaystiran oo dahabka ku saabsan haddana waxaa jiro sahmin gaargaar ah oo lagu sameeyey gobollada qaar oo la ogaaday in dahab ay hodan ku yihiin warbixin uu horey u soo saaray ruushka ayaa lagu sheegay in gobolka gedo gaar ahaan duleedka magaalada baardheere iyo gobolka hiiraan inta u dhexaysa deegaanada yasoman iyo aborey iyo sidoo kale gobolka mudug gaar ahaan koonfurta magaalada gaalkacyo uu dahab ku ceegaago sidaba uu sheegayo brofesor cabdulqaadir xuseen abikar oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha geolojiga waxaa ka mid ah baardheere waqooyigeeda meel markabley meel u dhow dahabay leedahay according to the russian reports hiiraan bari meel tuulada aboorey bari ka ah iyo yosoman meel u dhexayso waa lagu sheegay riboorkaas marka la akhriyo waa arkaysaa dahab iyo silver iyo waxawaaye iyo platinum ayaa meesha lagu sheegay waxaa kaloo waa riboor waay waxaan akhrina waa la yiri maaha ogaada waa la yiri maaha dad ayaa ka shaqeeyey russian riboray ku qoran tahay markii shaqada ay qabteen kabacdi riboorkii ku qoray another area oo waa galmudug waqooyiga baxdo tuulo la dhaho maaragtay baliguuleed uu ka bilaabmaa ilaa lagu tagaayo ceelguula ceelguula haddana wasi lagu imaanaya waa triangle camal that triangle waa the area aan ku qayaasay in sida dahabkii soomaaliya ee galmudug meeshuu yaallo sidoo kale brofesoorku waxa uu ka hadlay hababka ugu sahlan ee dhulka soomaalida dahabka looga sahmin karo isagoona tilmaamay in la adeegsan karo sawirada dayxagacmeedyada taa ayaana ka mid ah ayuu yidhi hababka ugu fudud ee lagu baari karo xaddiga dahab ee soomaaliya ay leedahay mashaariic wadamo intay sameeyaan bahashii satellite imaging lagu sameeyo exactly barta satellite imaginga lagu heli karaa satellite imaging qaali ma aha waa baaris satellite oo ku baaraay waa lasoo adeegsanaa meeshan ibara aagaas ibara aagaas ibara wadan kale ayaa lagala heshin karaa iyo kambani satellite imaging sameeya meelahaas waa lasoo saari karaa waa la ogaan karaa meelaha uu ku jiro exactly ha qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya dahabka waxa uu basaaran yahay oogada sare ee dhulka sidaba uu mar kale sheegayo brofesor cabdilqaadir xuseen abikar dhulka lagu dul socdo meelaha qaar buurta caalmadow oo kale cershiida ee ceergaabo u dhow boorame meelo badan waxaa jirta dhulka dusha ayuu yaalaaba dahabka dadka meeshay ku dul socdaan ayaa dahabka u yaalaa markaa waxaa lagula soo bixi karaa qaab artisanal yar qof isixilqaamay oo makiinadii dahabka sheegaysa goldi detectorki soo qaatay oo dhulka inukusi dhiid markay dhahdo meeshaan hala ii fiiri saas intuu qodo gabal yaroo dahaba lasoo baxaya sidaas ayaa soomaalidii markay ku yaaceen ceershiida oo ceergaaba eriya ah caalmadow oo buurta oo magaaladan magaalo degdeg ku samaysantaa jirta labadii kun iyo iyo shan iyo tobankii aan jirin oo milxa la dhaho hadda magaalo noqotay dahabka ka dhigay soomaaliya oo idin qaar shalanbood ka tegey ayaan ku arkay milxo markaan tegay milxo oo dahab laga baaray actually aniga waa aad iyo aad aan uga shaqeeyey inaan inaan fiiriyo inaan dadka wejiyo jaamacadda baranaan tegay xataa oo aan ka hadlay sida dahabkaas sida ugu quman loo raadsan karo kale ahaa waxaa jirto data aan ka helnay united arab emirates imaaraadka dahabka soomaaliya laga qaado waxaa laga gadaa imaaraadka imaaraada statistically soomaaliya dahabku ka helay meequu la eg yahay laba boqoloo milyan ayaa laga helay yaa helay dad artisanal minors ah oon technology fiican adeegsanayn garab rarata ah ayaa heleen dad iska qoto ceel xoogaa meelahan fagfaagaya nuggetska nooca ah oo dhulka waadiyaasha geesihiisa intaa gold detector aad qaadatid kala soo bixaysid waa kaa arrintan waxay keentay in dadka ku dhaqan gobollada waqooyi ay il gaar ah ku eegaan dahabka xaggiisana ay u dhaqaaqaan waxaana tobankii sano ee u dambeeyey gobollada sool sanaag waqooyi galbeed iyo owdal ku soo badanayay dadyow si gaargaar ah u socda oo dahabka ka gurbinaya togaga iyo buuraha gobolladaasi oo dahabku aad ugu badan yahay dushaa laga qaadqaadaya meesha dahabka waa buuxaa wuu ceegaagaa dee buurahaasoo dhan waa wada dahab laakiin waxay u baahan yihiin saacadahan yararyo waxaan dadku way ku shaahayaan laakiin in si caqliyana loo fikero oo dee waxaan ku uri kambanis la keeno aqoontii iyo myning cambanieska wax layaho inaynu keensanno oo isku tashanno halkan aan joogno waxaa lahahdaa toga rahnaadeed waa meel dahabka aad iyo aad looga caanamaalay oo meel waa xero dahab weeye dadka hadda joogana waxay ka dahabsanayaan dahabkaasi dee ka dahabaysanayaan waa deegaan ku hodan ku ah dahabka deegaankani marka soomaali o dhanna way joogaan meeshan way ka dahabaystaan waa fadhiya waa xero dahab waa soo dhawaynaynaa wixii shirkada wixii shaqaalaha wixii arrin wax nagala qabanaya dahabkan ma haysano qalab waaweyn ma haysano haddana ilaahay waa naga siiyaayoo dushaasaannu ka helnaa in yar baan noqonnaa waa ka helnaa ciiddaasaannu ka dhex helnaa haddadaasaannu helay saddex saacadoodna waa joognay marka waxaan leenahay soo dhowaada dahabka ku soo dhowaada tilgeed ku soo dhowaada waxaanu rajaynaynaa insha allah in iyadoo hodana oo shirkadu isdhaafayaan in ilaahayna tusa naga siiya halkan barwaaqo iyo bashbash iyo degaanka waxyaabo badan baan ka iibsaday haa guryahan ka iibsaday qoryahan ka iibsaday saacad baan sita ka iibsaday wax badan baa laga qabsay haa wax badan baa laga qabtaa waa laga iibsaday guryaa laga dhistay wax kasta waa laga inkastoo ay calaf tahay haddana dadka qaar ayaa maalinkii hela wax ka badan shan garaam oo dahab ah laakiin anigu waxaan helay in ilaa shan garam u dhow waxaana ka helay meesha camuud waa lii miisaan waa la qaatayba waa la iga iibsadayba garaamkii waxaan siiyo konton dollar qaar kale oo dahab qodotadan ka mid ah oo la weydiiyey inta ay bishii soo saari karaan haddii si maalinla ay u shaqeeyaan waxay iyaguna ku jawaabeen konton ilaa boqol garaam inta u dhexaysa inay heli karaan kuwaasi oo lacagtooda celcelis ahaan ay noqonayso ku dhowaad shan kun oo dollar aduu kolba ilaahay siduu kaaga dhigo ee godku kugu imaanaado weeyaan aduu ilaa dhowr boqol laba boqol konton buu hadduu doola ku bilaamayaa inuu kor uga sii socdo unbaad ilaahay rajiinaysaa inkastoo bilowgii hore dahabka laga guranayay dusha sare ee dhulka haddana markii in door ah la xalufiyey kadib waxaa xigay in gunta dhulka loo dhaadhaco oo godad gaagaaban laga baarto waxaana caan noqday in baadiyaha iyo dhakada sare ee buuraha lagu arko guryo cooshado iyo teendhooyin ka samaysan halkaas oo ay deggan yihiin dadka dahabka u soo shaqo tagay qaar ka mid ah dadka dahab qodotada oo la weydiiyey sida ay ku garanayaan dahabka oo ay ku kala soocayaan isaga iyo dhagaxaanta kale ayaa waxay ku jawaabeen waxaad ku garanaysaa saacad baa kuu sheegaysa haye iyabaa ku qaylinaysa haye doodna waad qodaysa doodna waad soo saaray haye iyo isagoo saafiya dahab qodotadan waxay sidoo kale sheegeen in dhulka ay baarayaan uu hodan ku yahay dahabka ilaa ay ku qiyaaseen in boqolkiiba labaatan dhagaxaanta caadiga ah ay dahab yihiin halkaa ma aragtaa dhagaxaas ma aragtaa boqolkiiba shan iyo labaatan baa ku jira dalkeena okay halkaas ku yaalla maase soqoriyeed kuma noolin waxaad ogaataa xawla alcaalam meel kasta ama maraykan ha haato ama ingiriis ha haato ya barta ugu qanisanay ardayga soomaaliya inay tahay ambad beer xoolo nool ya buur macdan deegaanada ay dahabka ka guranayaan dadkan waxaa jooga ganacsato dahabka la wareegta oo qiimo jaban uga iibsada dadka soo gurta dahabka kadibna iyaga ayaa suuqyada caalamiga ah u iibgeeya muddadii tobanka sano ahayd ee dahabka laga soo saarayey gobolladan aan soo sheegnay waxaa aas-asmay warshado waaweyn oo dahabka soo saara kuwaasi oo malaayiin dollar ku maalgashan deegaanada warshadahan laga dhisay waxaa ka mid ah ceelshiida iyo milxa oo labaduba u dhow buurta calmadow ee gobolka sanaag marka wax badan ayaa la fahmay laga soo bilaabo labadii kun iyo aan dhaho shan iyo tobankii meelahaas laga soo bilaabay ilaa maantada tan la joogo sagaal sano toban sano dhe toban sano gudaheed soomaalidii waxay hantiyeen technology qaarkood warshaday geeyeen marka cershiidoo kale warshad oo small scale ah ayaa ka jirta hadda boramay area waa ka jirtaa waxaa ka jirto waxay ka jirtaa caalmadow magaalada milxa marka dahabka ayagaa waxooda samaysto dahabkooday qaataan markay isku dhalaaliyaan imaaraaday la aadaan hal kiilay geynayan halka kiila maanta oo kale waa toddobaatan iyo xoogaa kun waaye waa kaat waa lacagtaasi haddana badeeca soo gelinayaan iyadoo badeeca ay soomaaliya ku soo laabanaysaa marka dahabkeenna wuxuu aadaa imaaraat ayuu aadaa dahab waa soo saarnaa deegaanka milxa oo dhaca duleedka magaalada laasqoray ee gobolka sanaag waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee dahabka laga qoto waxaana maalin waliba u soo shaqo taga dad ku dhow shan iyo toban kun oo qofood taasoo muujinaysa xaddiga dahab ee ku jira deegaankaasi wuxuuna deegaankan muddo koobani ku noqday magaalo weyn oo looga soo shaqo tago koonfurta soomaaliya oo ay ku jirto magaalada caasimadda ah ee muqdisho milxa hadda waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu dadka badan gobolka sanaag ee waqooyiga soomaaliya waxyaabaha xusidda mudanna waxaa ka mid ah in magaaladan qiimaha maciishadeedu uu cirka isku sii shareerayo maalinba maalinta ka dambaysa deegaanka ceelshiidda ee gobolka sanaag ayaa isna ka mid ah meelaha sida aadka ah u koraya sannadihii u dambeeyey sababo ku aadan dahabka uu caanka ku noqday deegaankani sidoo kale aagga deegaankan waxaa laga dhisay warshadda ugu weyn dahabka guud ahaan geeska qaaradda afrika taasoo ku fadhida masaafo gaaraya kun iyo laba boqol oo kilomitir oo isku wareeg ah warshadani waxay howsheedu tahay sahminta soo saaridda iyo hubinta dahabka waxayna sidoo kale leedahay shaybaarka ugu weyn guud ahaan geeska qaaradda afrika ee ciidda iyo dhagaxaba dahabka ka baara kaasoo ay ka shaqeeyaan shaqaalo ajaaniib hindi u badan sidaba uu sheegayo mid ka mid ah howlwadeennada warshadani goobtan inuu joogno waxaa layidhaha bambarwaaqo warshada magaceeda waxaa ku fadhidaa dhul baaxadiisu yahay kun iyo lix boqol oo mitiro square ah waa warshadda ugu baaxad weyn oo dalka inta af soomaaliya ku hadasha laga dhisay nooc kasta oo sameeyaba iyaduuse waxay samayn doontaa insha allahu tacaala dahab laakiin tan dahabkii rasmiga ah inay soo saarto oo weliba ciidda ka soo saarto ayaa laga raja qabaa iyada waa yaallaa waa ku badan yahay maasha allah waana mid waddanka guud ahaan iyo gaar ahaanba manfac weyn usoo kordhinaysa shaqaale abuur inka brifid ah wax walbay yeelan doonta tuulada hadda nagu dhow oo warshado la yidhaahdo marketka ay ku haystaan dadka ka shaqeeya horey uma haysan jirin waxaa kaloo leedahay fasilitis kale oo dadka u qabatay dhakhtaree dhistay waddo dhowr iyo konton kilomitr already waa dhammaanaysaa oo iyadana mid ka ballaaran ama nooceeda aan weli laga dhisin somaliland baaxaddeeda leh koob iyo toban ceel oo ceelkan ka mid yahay ayaanu hadda qoranay oo warshadda loogu talagalay waxaa halka ku aragtaan oo farsamaysan oo idil halkaa lagu sameeyey waxaa la keenay waa materialkan alaabtan baa la keenay wax samaysan waxaa yimi gaadiidka halkaa yaal waxaa kaloo idil halkaa lagu sameeyey farsamo yaqaankiina halku jooga iyo caawiyaashii oo soomaaliya hindiba isugu jira hawada oo xun aawadeed ayaan waxaanu bilownaa afarta galabnimo ilaa afarta habennimo aanu shaqaynaa siddeed saacadood oo caadi ay afar saacadood martay ma shaqaalo qaato waxaan ugu kalifay inaan habeen shaqaynana waxa weeye cimilada nala shaqayn weyday oo aada u kulul haddii la gaaro bisha sagaalaad normal awarska la shaqaynayaa oo maalin badka ah oo qaboobe iyadoo dadka dhib kuma aha laakiin dhib dadka aad dhib u haysa maanta haddii la shaqeeyo waxoo dhan waa isla mukhtabarka from here to there waa wada mukhtabarkii mukhtabarka kale waa kan ugu qaalisan ama ugu weyn geeska africa ama isagoo kale kamaba dhisnaba as far as I know kama dhisnaba magaciisa waxaa leeyahay m r c mineral research center east africa kumaba yaalba kuma yaal kuma yaal intooda badan la soo maray markay dadku arkeen qiimaha sare ee dahabka iyo lacagta faraha badan ee ka imaanaysa maalin weliba waxaa bilowday in lagu diriro dhulka lamadegaanka ah ee buuraha iyo togaga u badan waxaana bilowday isqabqabsi qabiil iyo in la kala sheegto dhulka taana waxay keentay gacanka hadal iyo dagaallo qabiilaysan oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen isla deegaanada ay dadka soomaaliyeed isku laynayaan dahabka dartiisa waxaa deegaanadaasi maalinba maalinta ka dambaysa ku soo badanaya shacabka itoobiyaanka ah oo dhankooda ka guranaya dahabka hase ahaatee iyagu aysan la kulmaynin dil iyo dhaawac intuba inkastoo ilaayo hadda aysan jirin cid qayxi karta cadadka dahabka ee sannad kasta laga soo saaro dhulka soomaalida haddana warbixin ay soo saartay hay-adda caalamiga ah ee kormeerka iyo la socodka dhaqaalaha adag ee maraykanka ayaa lagu sheegay in macdanta ugu badan ee wakhtilxaadirkan soomaaliya laga dhoofiyo ay tahay dahab sannad kastaana soomaaliya laga dhoofiyo dahab qiimihiisu gaarayo laba boqol lix iyo afartan malyuun oo dollar guud ahaan toddobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha intaasi ayaynu ku soo gebgabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo balan ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسمع الحمد ساري وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة البار بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة